بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda lixiyo tobnaad ee suuratu lxaj waxaanu ku joogaa aayadda lixiyo afartanaad ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu kaga warramay aayaadkan caawa aynu dhiganayno mawaadiic muhiima oo ay ka mid tahay xukmu llahi bayna alcibaadi wa sujuudu jamiici alkhalqi lah ila alkufaar in ilaahay tabaaraka wa tacaala addoommadiisa isagu uu kala xukumaayo oo qolo walba halkii ay mudatay uu marinayo kuna abaalinayo wixii ay mutaysteen iyo khalaa'iqda oo dhan rabbi inay u sujuudayaan kuwa ka gaaloobay mooyaane waxaa kaloo mawaadiicda ka mid a aayaadku ay ka warameen alkaafiruuna wa jazaa'uhum gaalada iyo abaalkooda waxaa kaloo ka mid a almu'minuuna wa jazaa'uhum dadka mu'miniinta ah ee hoggaansamee hanuunsan iyo abaalka wanaagsan ee ay helayaan waxaa kaloo aayaadku ay ka warameen cadamatu lmasjid alxaraam wa saddu lmushrikiina canhu wa can sabiili illah waalamru bilxaji ilayh cadamada iyo xurmada weyn ee xaramku uu leeyahay iyo gaaladu sida ay dadka ugu diidayaan ama uga hor joogsanayeen ee xaramka iyo diinta allaba ay ugu diidayeen iyo in la ys amray in loo soo qasdo oo loo soo xajo beytullaahi alxaraam waxaa kaloo ka mid ah mawaadiicda aayaadkani ay ka warameen wujuubu tacdiimi xurumaati illaahi wa shacaa'irih wa khataru shirki waaltasmiyatu cinda adabxi waajibnimada ay waajib tahay in la xurmeeyo oo la weyneeyo waxyaabaha alla u xurmeeyey iyo waxyaabaha astaamaha iyo calaamadaha waaweyn ee diinta lagu aqoonsado ama calaamadda u ah iyo khatarta uu shirkigu leeyahay ilaahay in cid kale lala wadaajiyo iyo in rabbi la magacaabo oo magiciisa lagu gowraco xoolihii marka la qalayo oo bismi illaah lagu gowraco waxaa kaloo aayaadku ay ka warameen difaacu llaahi cani almu'miniin wa nasruhum wa sifaatuhum wa awalu mashruuciyati alqitaal in ilaahay uu difaacayo addoommadiisa mu'miniinta ah oo u gargaarayo iyo tilmaamaha ay leeyihiin mu'miniinta loo nusraynayo iyo jihaadka markii ugu horreysay ee la jideeyey waxaa kaloo aayaadka u dambeeya ay tilmaamayaan halaaku lumami asaabiqa litakdiibihim rusulahum walictibaaru bihim umamkii hore halaaggii la halaagay markay rususha beeniyeen iyo in lagu cibro qaato lagu waantoobo kuwaa wixii helay oo dariiqooda laga baydho si aanu ugu dhicin ummadda kuwaa wixii ku dhacay allah waxa u ihi subxaanah wakadalika anzalnaahu aayaatin bayinaati waana allaha yahdi man yuriid ilaahay waxau ihi wakadalik ay midla inzaalina alaayaati asaabiqa anzalnaa alqur'aana albaaqi sidaanu aayaadkii horeba u soo dejinnay oo kale ayaa qur-aanka intiisa kalena aanu u soo dejinnay wakadalika ay midla dalika alinsaal soo dejintaa hore aayaadkaa horeba aanu soo dejinnay oo kale ayuunbaa anzalnaahu qur-aanka inta kale hadhayna aanu u soo dejinnay aayaatin xaal uu yahay qur-aanku aayaad bayinaatin oo cadcad xaal uu qur-aanku yahay aayaad cadcad oo xujadoodu ay waadix tahay wax walbana bayaaminaya iyo wa ana allaha alle yahdii inuu hanuuniyo man axadka yuriidu uu doonayo ay hudaahu hanuunkiisa macnaha rabbi waxa uu qur-aankaa soo dejiyey isagoo aayaad cadcad ah ilaahayna tabaaraka wa tacaala uu ku hanuuninaya cidda uu doono ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey iyo waladiina kuwa haaduu yahuudoobay iyo wasaabi'iina kuwa leexsan oo waa qolo nasaarada ama yahuudda ka mida labadaba waa la yidhi waa cubaadulmalaa'ikana waa lagu tilmaamay kuwo malaa'igta caabuday kuwaa leexday ee diinta aan haysanee diinlaawayaasha ah iyo walnasaaraa kuwa kiristanka ah iyo walmajuusa kuwa dabcaabudka ah iyo waladiina kuwa ashrakuu shirkiga falay ee allah cibaadadiisa cid kale la wadaajiyey kuwaasoo dhan mu'miniinta iyo dawaa'ifka kale kala duwan dhammaantood ina allaha alla yafsilu isaga ayaa kala saaraya oo kala xukumaya baynahum dhexdooda yowma alqiyaamati maalinta qiyaame rabbi isagaa kala saaraya oo waxa uu ku kala xukumayaa dee min ithaabati almutiici wa cuquubati alcaasi inuu ka ateecay rabbi caabudayna ilaahay abaalmarin wanaagsan siiyo kii caasiyeyna uu cadaabo waayo ina allaha alla calaa kulli shay wax walba rabbi shahiidun waa mid ka markhaati ah oo arkayoonay waxba ka qarsoonayn ama waa mid xaadiroo goobjooga min ashuhuudi aw ashahaada allah waxau idhi alam tara ay alam taclam miyaanad ogay nebi muxamedow iyo ruux walow mukhaatabowba anna allaha in alleh yasjudu ay u sujuudaan lahu alle man makhluuqaadka fi samaawaati samooyinka dhexdooda ku sugan iyo waman makhluuqaadka fil ardi dhulalka dhexdooda ku sugan iyo washamsu cadeedda iyo walqamaru dayaxa iyo walnujuumu xidigaha iyo waljibaalu buuraha iyo washajaru dhirta iyo waddawaabbu wax alla waxa dhulka dultukuba yacnii noolaha arlada korkeeda ku socda oo dhan oo markii waxa weeyaan makhluuqaadka gaarka ah si khaasa loo soo tilmaamay waa makhluuqaadka waaweyne ayaa la caam yeelay kullu maa yadubu calaa wajhi al ard wax alla waxa arlada korkeeda socda iyo waddawaabbu waxyaabaha arlada dultukuba ama dul soconaaya iyo wa kahiirun in fara badan oo min annaasi dadka ka mid a marka wa kathiirun min annaas cuqaladii iyo dadkii caqliga lahaa ee dee mukallafiinta ahaa ayay ku dhacaysaa dawaabkaa kalena dee waa noolayaashii kale ee aan dee cuqalada dadka ahayn iyo wa kathiirun in fara badan oo min annaasi dadka ka mid ah iyo wa kathiirun in fara badanna xaqa waxa ku dhaboobay calayhi kathiirka alcadaabu cadaabka oo wa kathiirun waa jumlo cusub laakiin taa hore waxay ku cadfantahay dee kuwaa hore iyo wa kathiirun in badan ayaa kuwa u sujuudaya rabbi ka mida oo min annaasi dadka ka mid ah wa kathiirun in fara badanna xaqa waxa ku dhaboobay calayhi korkiisa alcadaabu cadaabka oo dee waa kuwa gaaloobay waman axadka yuhin illaahu ilaahay u dulleeyo famaa lahu isaga uma sugna min mukrimin wax sharfi kara oo karaamayn karaa uma sugna waayo in allaha alla yafcalu isagaa sameeye huwa rabbi maa yashaau waxa uu doono ay min alikraami waalihaana sharfidda iyo dullaynta kolba waxa uu doono ka sameeye ee siduu doonaba yeelaa waa rabbi subxaanahu wa tacaala haadihi aaya oo mawaadicda sujuuddu ay sunnada tahay in sujuudu tilaawo la sujuudo ka mid ah waxaa rabbi uu ku tilmaamay in makhluuqaadkii cirarka iyo dhulalka ku sugnaa ee waaweynaa iyo arlada noolihii dul soconaayey inay si guud ilaahay tabaaraka wa tacaala ugu sujuudayaan laakiin dadkii cuqalada ahaa markii la soo gaadhay lama idlaaqin lamana caam yeeline waa la kala reebay oo waxbaa laga soo reebay oo waxaa la yidhi wa kathiirun min annaasi iyo in badan oo dadka ka mid ah lama odhan wannaasu waayo dee isma raacsana halkaa markaa waxaa laga garanayaa wa kathiirun min annaasi inay dee in badanna ay diideen oonay ilaahay tabaaraka wa tacaala u sujuudin in fara badanna inay u sujuudeen in badanna ay diiday oo ana yeelin sujuuddani ma sujuud dhaba oo xaqiiqi ah mise waa bimacna alkhuduuci waalqahri mise waa in ilaahay ku tasarufayo uu maamulo oo xukumkiisa ay ku khasban yihiin oonay ka hoos bixi karin oo allah tabaaraka wa tacaala ay u dullaysan yihiin ma macnahaasaa loo jeedaa bimacna alkhuduuci waalqahri mise waa sujuud dhaba labada qowlba waa la yidhi waxaase qawi ah in la yidhaah waa sujuud dhaba qaabkay alle ugu sujuudayaanna rabbaa yaqaana waayo makhluuqaadku ilaahay wuxuu tilmaamay dee inay u tasbiixsanayaan oo u tukanayaan oo u cibaadaysanayaan kullun qad calima salaatahu wa tasbiixah laakiin qaabkay u tasbiixsanayaan ama u tukanayaan ma ogin inaku yo allaa og tusabixu lahu samaawaatu sabcu waalardu waman fiihin wain min shayin ilaa yusabixu bixamdih walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum ilaahay waxau ihi subxaanah waxaa alle nasahaya oo u tasbiixsanaya samaawaadka toddobada iyo dhulalka toddobada iyo makhluuqaadka ku dhex sugan shayna ma jiro makhluuqi ilaa hadduu jirase waxau ilaahay ugu tasbiixsanayaa isagoo mahadniqiisana ku sugan oo mahadinaya laakiin ma fahmaysaan tasbiixdooda oo garan maysaan khulaasadu markaa waxa ay tahay dee siday ugu tasbiixsanayaan cirarkiiyo dhulalkiiyo buuraha iyo badaha iyo geedaha iyo dhirtuba ee aynaan u garanayn tasbiixdooda ayay uguna sujuudayaan sujuuddoodana aynaan u garanayn marka waa sujuud dhaba oo xaqiiqiya oo ilaahay tabaaraka wa tacaala ay u sujuudayaan halkan wa kathiiru min annaas nugto iyo arin muhiima ayaa ku jira oo ibnuljawsina uu ku tilmaamay kitaabkiisa saydulkhaatirka waxa uu yidhi nadartu fii qowli اllahi tacaala alam tara ana allaha yasjudu lahu man fi الsamaawaati waman fi اlardi waالshamsu wاlqamar wاlnujuumu wاljibaalu wاshajaru wاddawaabbu waxa uu yihi waxaan u fiirsaday hadalka ilaahay uu yidhi hadalkaa alla uu yidhi ee aayaddaasaan u fiirsado akhriyey uma qaala dabeed alla waxau yidhi intaa horeo dhan markuu soo tilmaamay inay u sujuudayaan wa kathiirun min annaasi iyo in badan oo dadka ka mid ah wuxuu sheekhuu yidhi markaa fara'aytu aljamaadaati kullaha qad wusifat bisujuudi waxaan arkay buu yidhi waxyaabihii manoolaha ahaa iyo jamaadaadkii iyo makhluuqaadkii kale dhammaantood waxaa lagu tilmaamay sujuud oo waxba lagama soo reebin cirarkaad aragtay baaxadooda iyo ballaadhkooda dhulalkaad aragtay weynidooda iyo xajmigooda dayaxa iyo cadeedda iyo xidigaha dhirta iyo geedaha makhluuqaadkaa waaweyn waxba lagama soo reebin waxa uu sheekhu yidhi wastathnaa min alcuqalaa kuwii garaadka iyo garashada lahaa ee la cusleeyey waa aadamaha iyo dadkiie iyaga waxbaa laga soo reebay oo waxaa la yidhi wa kathiirun min annaasi wannaasu lama odhan waxau yidhi markaa ibnuljawsi fadakartu qowla bacdihim aayaddaa markaan u fiirsadeen ka fekeray waxaan xasuustay hadalka ay barhkood yidhaahdeen maa jaxada saamitu man ansha'ahu wa min bacdi dawi nudqi ataljuxuudu waxaa barhkood ay yidhaahdeen waa hadal xikmad xeel dheeri ku duugan tahaye maa jaxada saamitu man anshaah mayeedhaanka iyo jamaadaadka iyo waxaan noolaha ahayni may diidin oo may dafirin allihii unkay ee abuurkooda bilaabee abuuray may dafirin oo wataa sujuudda lagu wada sifeeyeen waxba laga soo reebin gidaar iyo geedba waxau ihi wa min bacdi dawi nudqi ataljuxuudu laakiin kuwii garaadka iyo garashada lahaa ee hadlayay barhkood ayaa diidmada iyo dafiraadu ka timid kuwii cuqalada ahaa ee garashada iyo garaadka loogu nicmeeyey ayaa barhkood jiritaankii ilaahayba ay dafireen oo ay diideen marka nugtada muhiimkaa wuxuu kala soo baxay wa kathiirun min annaasi cuqaladiiba wax laga soo reebay laakiin jamaadaadkii iyo saamidkii waxba lagama soo reebin allah waxau ihi haadaani labadani labadan kooxood khasmaani laba doodaya weeye oo ikhtasamuu waxay ku doodeen waxaa loo jamciyey markii hore iyagoo musanno ahaa laba qof baan looga jeedina waa fariiqaan mid walba gaarkiisa jamac u yahay oo waa laba kooxood marka dee maadaama laba kooxood mid walba ay gaarkeedaba jamac fara badan u tahay sidaasaa waawuljamaacaha loogu celiyey ikhtasamuu marka labanimaduna waa labada nooc iyo labada sinfi ama labada fariiq ee laba qof oo gaara ma ah oo musanno ah allah waxau yihi haadaani labadaa kooxood khasmaani laba doodaya weeyi oo ikhtasamuu waxay ku doodeen fii rabbihim fii shaani rabbihim arrinka rabbigood bay ku doodeen faaladiina kuwa kafaruu gaaloobay oo dee gaaladu ilaahay jiritaankiisa iyo waxdaaniyadiisa waa ka murmayaan mu'miniintuna towxiidkiiyo iimaanka waa sugayaan labada qolee ku doodayaana waa alkaafiruuna waalmu'minuun ilaahay waxau ihi faaladiina haddaba wixii kafaruu gaaloobay qudicat waxaa loo jarjaray lahum iyaga hiyaabun dhar baa loo googooyey dharkaasoo min naarin yacni naar ka ahaaday dhar naareed ayaa loo soo jarjaray oo loo soo gooyey yusabu oo macnaha dee loogu labisayaa oy xidhanayaan sida bacadlaha ama dukaanka dharka looga soo goostee la ysugu qiyaaso ayaa dhar naareed loogu soo googooyo oo loogu soo jarjaray si loogu labiso yusabu waxaa lagaga shubayaa min fowqi ru'uusihim madaxyadooda korkooda alxamiimu biyo kulayl dhaafay yusharu waxaa lagu dhalaalinayaa bihi biyaha kulayl dhaafay maa fii butuunihim caloolahooda dhexdooda waxa ku sugan midhicirka iyo uurku jirta ayaa lagu shiilayaa oo biyaha kulayl dhaafay lagu dhalaalinayaa iyo waljuluudu hargahooda iyo maqaarka sare marka macnaha kor iyo kalba waa laga gubayaa waana laga dhalaalinayaa walahum waxaana u sugnaaday maqaamicu dubbayaal oo min xadiidin bir ah dubbayaal naareed oo biran ah way u sugnaadeen oo markay doonaan madaxa inay kor u qaadaan ay ka baxaanba madaxaa lagala dhacayaa oo dib baa loogu celinayaa kullamaa araaduu mar kastoo ay doonaan an yakhrujuu inay ka baxaan minhaa naarta xaggeeda min ghammin min ajli ghammin murugo iyo qooma ma haysata darteed markay doonaan inay uga baxaan uciiduu waa lagu celinayaa fiiha naarta dhexdeeda waduuquu ay waqiila lahum waxaana lagu odhanayaa duuquu dhandhamiya cadaaba alxariiqi ay alixraaq gubista yacni gubitaanka cadaabkiisii dhandhamiya cadaabkaa idin gubaya ina allaha alla yudkhilu waa uu gelinayaa aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu sameeyey alsaalixaati camaladan wanaagsan sameeyey jannaatin jannooyin baa uu gelinayaa jannooyinka oo tajri ay qulqulayaan min taxtihaa hoosteeda ay qulqulayaan alanhaaru webiyaal ay qulqulayaan yuxallowna waa la qurxinayaa mu'miniintii rag iyo dumarba fiihaa jannada dhexdeeda waa lagu qurxinayaa waxyaaba qurux badan baa loogu labisayaa kor iyo kalba yuxallowna waa la qurxinayaa oo fiihaa jannada dhexdeeda waa lagu qurxinayaa min asaawira waxyaabo gacmaha lagu xidho ama shuuliyo la xidho oo min dahabin dahab ah gacmo ku-xidhyo ama gacmaha waxyaabo lagu xidho oo dahaba ayaa lagu qurxinayaa walu'lu-a iyo luul ayaa lagu qurxinayaa oo jawaahirtiiyo macaadinta qaaligaa ah wa libaasuhum dharkooda ay xidhanayaanna fiihaa jannada dhexdeeda xariirun xariir weeyi oo xariirtii iyo dahabkii adduunyada ragga xaaraanta ka ahaa aakhira haddii la taga rag iyo dumarba waa u mubaax nin walba wuxuu doonuu ka qaadanaya ama ka labisanaya wahuduu waa lagu hanooniyaba allow yidhi mu'miniinta adduunka markay joogeen ila tayibi wax wanaagsan xaggii baa lagu hanooniye oo min alqowli hadal ah waa kelimatu tawxiid waa la yidhi waa hadal kastoo hagaagsan waa la yidhi waa qur-aanka kariimka ah waa la yidhi intaba waa lagu idlaaqay cumuumkaana wanaagsan wahuduu waxaa lagu hanooniyey ila tayibi wax wanaagsan xaggii baa lagu hanuuniyey oo lagu hagaajiyey oo min alqowli hadalka oo min alqowli hadalka ah wahuduu waxaa lagu hanuuniyey ilaa siraati alxamiidi allaha la mahadiyo waddadiisa toosan ee xaqa ayaa lagu hanuuniyey waa bayaanan lisababi iljaza sow lama soo tilmaamin jannaadka iyo webiyada iyo barwaaqada kor iyo kalba loogu nicmaynayo haadaa sababu ljaza waxay abaalkaa ku heleen waa hidaayada adduunka ay ku heleen ee ay hagaagsanaayeen allah waxau ihi ina aladiina waxa kafaruu gaaloobay oo wayasuduuna ka yacnii ka jeedinaya ayinnaasa dadkana ka jeedinaya had iyo jeer sadada mutacadiga ah mafcuulka waa loo soo qadaraya marka ina aladi waayo sadda marna waa mutacadi oo min asaddi oo mafcuul qaadanaysa waana jeedin ama diidmo iyo manci marna waa bimacna alicraad oo jeedsi waa laazim markaa mafcuul ma qaadato waa masderkeeduna waa suduud marka inta badan waa mutacadi tani ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay oo wayasuduuna ay innaasa dadkana ka jeedinaya can sabiili illaahi ilaahay jidkiisa ka jeedinaya iyo walmasjidi masaajidkii ka jeedinaya alxaraami ee xurmada lahaa alladii masjidulxaraamkaasoo jacalnaahu aanu ka yeelnay oo linnaasi dadka aanu uga yeelnay sawaa'an miday u siman yihiin alcaakifu ka ku nagi fiihi dhexdiisa ee deggan ee degaanka ku ah iyo walbaadi ka bannaanka ka imanaya ee aan degganayn marka walbaadi baadiyaha uun looma jeedo magaalo iyo miyi meeshuu doonaha ka yimaadee baadigu waa ka aan degaanka xaramka ahayn ee bannaanka kaga imanaya alcaakifu fiihina waa almuqiimu fiihi kii deganaa ee degaanka u ahaa marka alla waxau ihi kuwaa ka jeedinaya dadka jidka alle iyo xaramka alladii masjidulxaraamkaasoo jacalnaahu aanu ka yeelnay oo linnaasi dadka aanu uga yeelnay sawaa'an miday u siman yihiin alcaakifu ka ku nagi fiihi xaramka dhexdiisa ee degan iyo walbaadi ka aan deganayn ee bannaanka kaga imanaya ay u siman yihiin yacni min xaysu almanaasiki wa acmaali alxaji waalcumra yacni waa xagga dee cibaadada manaasigta xajka iyo cumrada iyo tawaafka iyo ictikaafka iyo acmaasha lagu samaynayo waa u siman yihiin xaramka ka degan iyo ka bannaanka ka yimid culimmada qaarna waxay yidhahdeen waxaba looga jeedaa ay sukna alxaram oo dee xaramka inay degaan ma kala xigaana waa u siman yihiin kii deganaa iyo ka bannaanka ka yimidba deganaanshihiisa waa u siman yihiin marka kuwa sidaa samaynaya ee jidkii ilaahay iyo xaramkaba dadka ka hor joogsanaya ay lahum cadaabun aliim dee kuwaasi cadaab daran iyo cuquubo culus ayaa ay mudanayaan oo ay leeyihiin walmasjid alxaraamina waa min caطfi alkhaasi cala alcaam oo can sabiilillaahi kol haddii la yidhi dee waxa soo gelaya jidka alle wax alle wixii diin iyo daaco calaaqa ku leh oo xaramku uu ka mid yahay laakiin muhimadda uu xaramku leeyahay darteed baa gaar loogu xusay walmasjid alxaraami iyadoo masjidulxaraamku can sabiilillaah ama min sabiilillaahi jidka alluunuu ka mid yahay masjidulxaraamkana mar waxaa lagu idlaaqaa xuduudda xaramka oo dhan mar waxaa lagu idlaaqaa kacbada oo keliya mar waxaa lagu idlaaqaa masjidka lagu tukanayo oo keliya oo masjidulxaraamkoo dee ballaadhan kacbadiina ku dhex taallo iminkase waxaa looga jeedaa xuduuddii xaramka oo dhan kuwa xaramka dadka u diidaya ee kacbada oo keliya masjidka oo keliya looma jeedo waman axadka yuri doona fiihi xaramka dhexdiisa qofka la doona biilxaadin leexasho iyo xadgudub ruuxa la doona bidulmin bisababi dulmin dulmi dartiina ula doona inuu xaramka dhexdiisii ku xadgudbo ama waxa weeyaan dembi ku sameeyo ka sidaa damco ama doona nudiqhu waa dhadhansiinanaabaa alla u yihi min cadaabin cadaab xaggii ayaanu ka dhandhansiinanaa wax cadaabkoo aliimin ay mu'limin wa xanuujiya halkan culimmadu waxay u deliishadaan sida imaamu shinqiidiba adwaaulbayaanka uu ku rajaxayo in khusuusiyaadka xaramku uu leeyahay ay ka mid tahay man hama bidanbin aw dulmin fi lxarami in lagu qabanayo oo lagu ciqaabayo cuquubo uu ku mudanayo waxaana looga jeedaa iraadadan waman yurid waa bimacna alhami bilmacsiya oo iraadadan ama araada waa baabu tadmiin oo waxaa la dhansiiye macnaha hama marka waa qofka ku hamiya asal ahaanna waxaynu naqaanay macsiyo ruuxu inuu ku hamiyo dee laguma ciqaabi jirin haddaanu ficil ahaan u samayn laakiin xaramku waa khusuusiyaadka uu meelaha kale kala gaarka yahay in isaga xataa dembigii iyo aan laba samayne in lagu hamiyo ayaa lagu mudanayaa cuquubada waayo waman yurid fiihi biilxaadin waa ruuxa la doona ee ku hamiya walow yaanu samaynba e cadaab daran baa la dhadhansiin dee ka sameeyana hadalkiisa badaa marka calaa kullin walidaalika culimmadu waxay yidhaahdeen man hama qofka ku hamiya ama doona inuu xaramka ku dambaabo yu'aakhadu bihi walow kaana aakhira addunya adduunka dacalka ugu durugsan ama halka ugu dambeeyaba ha ku sugnaadee kol hadduu xaramka xumaan la doonay halkuu joogaba cuquubbuu cuquubbuu ku mutaystay marka shardi uun maaha dee qofka dhex joogee waa ciddii xaramka la doonta sawaa'an kaana fiihi aw khaarijahu waman axadka yuri doona fiihi xaramka dhexdiisa la doona biilxaadin leexashaa ma xadgudub bidulmin bisababi dulmin dulmi dartiina ula doona dembigaas nudiqhu waanu dhadhansiin baa alla yidhi kaa min cadaabin cadaab xaggii ayaanu wax ka dhadhansiin cadaabkaasoo aliimin ay mu'limin wax xanuujiya ayaanu dhadhansiin doonaa jalaaludiin almaxalli oo kale wuxuu odhanayaa aayaddaa markuu fasiraayo bian irtakaba manhiyan walow shatama alkhaadim wuxuu odhanayaa waman yurid fiihi biilxaadin waa qofka dembi iyo dulmi la doona macnaha waa inuu xaramka dhexdiisii ku sameeyo wax loo diido manhi ah walow qofkii ka shaqaynayo uu aflagaadeeyana ha noqotee markaa sheekhu isaga hadalkiisa wuxuu u dhacayaa waa qofkii xaramka dhexdiisa isagoo jooga dembi iyo xumaan la doona laakiin culimmadu waa caam yeeleenoo ama ha dhex jooga ama yuu dhex joogine cid alla ciddii xaramka xumaan la doonta waa loo qabanayaa walow kaana aakhira dunya alla waxau ihi wdkur waid bawanaa liibraahiima makaana albeyt wadkur xusnabi allow dadkana xasuusi id waagii bawanaa aan u caddaynay liibraahiima nebi ibraahim makaana albeyti beytka makaankiisii aanu u caddaynay aanu u astaynay oo jalaaludiin almaxalli wuxuu odhanayaa ay bayannaa liibraahiima makaana albeyti liyabniihi liyabniyahu macnaha waxaanu u bayaaminay beytka ama kacbadu meeshay ahayd si uu u dhiso oo dee asaaskii iyo seeskeedii halkaa uga taago oo waxaa la yidhi markii tuufaankii wakhtigii nebi nuux dee ummadda lagu halaagay ee lagu dabargooyey dabadeed ayaa macaalimtii iyo astaantii asaasaadku ay baabi'een kacbada marka nebi ibraahim dee dhulkii ma garteene meeshuu seesku ahaa iyo halkuu ka bilaabayaa loo cayimo oo loo caddeeyey si uu halkaa dhismaha qawaacidu waxa weeyaan qawaaciddiiyo dhismaha kacbada uu halkaa uga bilaabo wadkur xus dadkana xasuusi nebi allow id waagii bawa'naa aan u diyaarinay amase u caddaynay bimacnaa bayannaa liibraahiima nebi ibraahim aanu u caddaynay makaana albeyti beytka oo kacbada ah makaankeedii aanu u caddaynay halkuu seeskeeda ka bilaabayey allaa tushrik bii shay-a ay wacahidnaa ilayhi ama wa amarnaahu waxaananu amaray ibraahiim allaa tushrik ey laa tushrik ha ila wadaajinni ibraahiimow bii aniga ay bicibaadati cibaadadayda shay-a waxba ha ila wadaajinin oo cidna ha ila simin oo watahir aahiri beytiya beydkayga kacbada karaamada lana taahiri liaa'ifiina kuwa tawaafaya ee kacbada ku wareegaya u taahiri iyo walqaa'imiina kuwa taagan ee salaadiiyo cibaadada u taagan u taahiri iyo warukaci kuwa rukuucaya assujuudi ee sujuudayana waxa weeyaan u taahiri waadin ogeysii ibraahiimow finnaasi dadka dhexdiisa ogeysii oo kaga dhawaaq bilxaji xajka dadka ogeysii ya'tuuka way kuu imane waa jawaabul amarkii wa'adin dadka xajka ogeysii oo ugu yeedh ya'tuuka way kuu imane dadkii rijaalan xaal ay yihiin kuwa lugaynaya wa calaa kulli daamirin iyo mid bog laalan korkiisa kuwa ku sugan xaal ay yihiin iyo wa calaa kulli daamirin mid bog laalan dhammaantii korkiisa xaal ay ku sugan yihiin bay kuu iman kuwaa boga laalan oo ya'tiina imanaya min kulli fajin dariiq kasta xaggiisa ka imanaya dariiqaasoo camiiqin fog nebi ibraahim waxaa la amray inuu dadka dhexdiisii kaga dhawaaqo xajka inay beytka alle u soo xajaan ilaahayna tabaaraka wa tacaala wuxuu damaanad qaaday dhawaqiisiiya yacni arrinkaa ogeysiiskaa inuu dadka gaadhsiinayo oo ay imanayaan rijaalan waa iyagoo lugaynaya wa calaa kulli daamirinna iyagoo rakuubkii geela saaran daamirna waa dumuurku waxa weeyaan boglaalaantu macnaha gaadiidkii iyo geelii meel dheer dee waxa weeyaan laga soo socotiiyey laga soo safriyey iyadoo xaramka loo soo wado dee xaramkii wuxuu soo gaadhayaa iyadoo bog iyo beerkuba isku dhageen ama uu weydoobay oo weyd u noqday marka sidaasaa loo yidhi wa calaa kulli daamirin maadaama meel fog gaadiidka ay ka soo kaxaynayaan xaramkii waxa uu soo gaadhayaa isagoo bog laalan isagoo waxa weeyaan weydoobay isagoo aada iyo aada u baahan oo dariiq dheer soo maray ya'tiina waxaa laga sifaynayaa dawaamirta laga fahmay wa calaa kulli daamirin waa xagga macnaha sifadu oo kulli daamirka ayaa laga fahmayaa dawaamir kuwo fara badan oo bog laalan ilan kullidaa cumuum faa'iideynaysa sidaasaa markaa dee ya'tiina jamaca looga cabiray markaa kuwaa bogga laalan ya'tiina waa imanayaan min kulli fajin camiiq waddo kasta oo fog bay ka imanayaan gaadiidkaa iyo geelaa rakuubkee la saaran yahay ama lasoo kaxaynayo ee xaramka la keenayo allah waxau ihi liyashhaduu limaada ya'tuun waa cilat lityaan maxay u imanayaan dadku liyashhaduu si ay u xaadiraan manaafica waxtaro lahum iyaga u sugnaaday manaafic iyo waxa weeyaan waxtaro u sugnaaday adduun iyo aakhiraba si ay u xaadiraan oo waxtar adduunyo si ay u helaan oo dee ganacsiga iyo tijaaraadkooga waa kulan ummadda islaamka ay isugu imanayso nin walba badeecadiis iyo waxa uu keenayo oo waxa weeyaan la shir imanayo oo marka ha dhow la xajo xaajadiisa kalena uu gudanayo waxtar aakhiraa ku jiro oo dee ajarka iyo abaalka laga helayo yacni dembi dhaaf baaba ugu weyn wax kaleba haddaan laga helin taasaa ugu weyn oo man xaja falam yarfut walam yafsuq rajaca min dunuubihi ka yowmi waladathu ummuh ruuxa u xajo sidii la amray isagoon fisqi iyo dembi iyo wax xajkiisa waxyeelo midna aan ku dhicin waxa uu ka soo noqonayaa xajkii isagoo dembi ka ah siday hooyadii maalintay dhashay uu dembi ka ahaa ka maydhmay oo dembiba aan lahayn marka waa manaaficda ukhrawiga ah ee ay helayaan marka waxaa la yidhaha dee waa xajun wa xaajatunoo ruuxii waana xajayaa xaajadiisa kalena waa gudanayaa ila in fii aakhiraba in loo shaqaysto waa mid mubaax oo laynoo baneeye marka liyashhaduu waxay u imanayaan si ay u xaadiraan manaafica manaafacaad iyo waxtaro lahum iyaga u sugnaaday adduun iyo aakhiraba oo wayadkuruu ay u xusaan isma allaah ilaahay magaciisana ay u xusaan fii ayaamin maalmo dhexdood rabbi ay u xusaan maalmahoo macluumaatin la yaqaano calaa maa shay korkiina magaca rabbi ay ugu xusaan kaasoo rasaqahum alla uu ku arsaaqay oo min bahiimati alancaam nicmoolayda xoolaheeda ah yacnii xoolahaas mayeedhaankee nicmoolayda ah ee ilaahay ku arsaaqay si ay magacii rabbi ugu xusaan ay cinda dabxihaa waxaa looga jeedaa adaaxidii iyo hadyigii qofka xaajigii uu waday dee marka uu gowracayo bismillaahi inuu ku gowraco magaca rabbi uu ku xuso si uu xalaal u noqdo unu dee bakhti u noqon ayaamun macluumaad waxaa lagu tilmaamay sida raajixa ayaamu alxaji wa ayaamu dabxi aladaaxi waalhadyi maalmaha xajka iyo maalmaha adaaxida iyo waxa weeyaan hadyigaba la qalaye la gowracayo oo ayaamu tashriiqii ah yacni maalmaha hadyiga la qalayo maalinka tobnaad laga bilaabo iyo saddexda maalmood ee ka dambeeya maalmahaas baa lagu tilmaamay al ayaamu almacluumaad waana maalmaha dadku ay hadyigoodana qalayaan ee dadkii aan xujaajta hayna dee adaaxidii ay degaanadoodii iyo guryahooda ay ku qalanayaan fa kuluu cuna ayaa rabbi uu yidhi minhaa nicmoolayda xaggeeda wax ka cuna markaa udxiyadiinna dee aad qalataan ama hadyigiinna aad qalataan wax ka cuna waa idin mubaaxe wa atcimuu quudiya albaa'isa ka dhibaataysan alfaqiira ee baahanna wax ka siiya awaamirtanna waa awaamir linnadbi oo waa sunno ahaan ilaahay waxau idhi humma lyaqduu dabeed ha iska zuuliyaan dadkii xujaajta ahaa ee xarmanaa markay ixraamkii ka xalaaloobaan humma lyaqduu yacnii dadkii xujaajta ahaa markay ixraamkii ka xalaaloobaan ee xajkii u dhammaado acmaashii ugu horraysay waaweyneyd ha iska zuuliyaan tafathahum wasakhdoodii iyo jidhkoodii iyo maradoodaba wixii soo gaadhay ha iska zuuliyaan walyuufuu hana oofiyaan nuduurahum nadaradoodan ha oofiyaan yacnii acmaashii xajka ayaa lagu tilmaamay maadaama qofku isku laasimiyey kol haddii xajkiiyo cumrada la gudagalo xataa markii hore hadday sunno ku ahayd oo faralku kaa dhacay gudagalka acmaashani ku waajibtaa oo kama dhex bixi kartid ilaa aad dhammayso oo odhan maysid adoo xarmaday waan isaga baxay kol haddaad gudagashay marka dee acmaashii xajkee ay naftooda ku waajibiyeen ilan kol hadduu qofkii gudagalay waa ku waajibaye ayaa laga tilmaamoo laga cabiray kaannahaa nadrun sida nadarkii ruuxu naftiisa uu ku laasiminayay marka nadaradoodii ama nuduurtoodiina ha oofiyaan oo acmaashii xajka ha dhammaystiraan oo hadigoodii ha gowracaan oo ha qalaan walyatawafuu hana waxa weeyaan tawaafaan bilbeyti beytkii iyo kacbadii ha tawaafaan alcatiiqi ee horeeyey catiiq waxaa loo yidhi ina awala beytin wudica linnaasi laladii bibakkata mubaaraka yacni waxa weeyaan dee guri loo dejiye rabbi in lagu caabudo kii ugu horreeye dhulka laga taagay kaama ku ahaa waa kacbada ah marka sidaasaa loo leeyahay beytulcatiiq gurigii horeeyey ama waxaaba looga jeedaa aladii actaqahu allahu min aydi ljabaabira waa kii rabbi ka xoreeyey uu ka faramaroojiyey kuwa duqaada iyo jabaabirada gacantooda uu ka xoreeyey laakiin waxaa raajixa in laga dhigo kaa horeeye ee soo jireenka ah tawaafkanna tawaafku dee waa noocyo badan yahe waa tawaafka la ydhaha tawaaful ifaadaha ee arkaanta xajka ka mid ah ee maalinta tobnaad la tawaafo tawaaful ifaadaha rukniga ee yowmunaxriga la sameeyo weeyaan tawaafkani uma liyaqduu tafathahum waxa weeyaan qofka xaajigii marka uu xajkii xarmado wax allo wixii dharu xidhnaa waa iska siibayaa ee yacni dharkii tolliinka ahaayee dee xubnihii iyo jawaarixda loogu yacni lagu tolay ee lagu qiyaasay dharkaa waa iska siibayaa almakhiid waxaan u xidhanayaa laba go oo cadcad ayuu xidhanayaa labadaa go ee uu xidhanaayo wuu xidhnaanayaa ilaa waxa weeyaan dee yowmu naxriga laga gaadhayo ilaa yowmu naxriga waa xidhnaanayaa maalintaasaa markaa dee xalaalowgu u bilaabmayaa marka waxa weeye libaaska libaasul ixraamkuu ku joogayaa oo aan u bixinayn maalinta sideedaad maalinta sagaalaad maalinta tobnaad marka waa yowmulxaji alakbare acmaashii ugu waaweyneyd uu sameeyo ayaa taxallulul asqar dee taxallulkii hore ayaa u bilaabmaya hadduu laba shan afarta camal ee maalintaa la sameynaya laba ka mid a hadduu sameeyo waa taxallulkii hore oo dharka uu iska bixin uu iska xiiran hadduu afartaba wada sameeyana dee waaba taxallulul akbarkii oo xalaalowgii weynaa ayuu xalaaloobayaa markaa haddaba uma liyaqduu tafathahum waxaa looga jeedaa maalmuhuu xajka xidhnaa cidiyihiisa ma taabanayn tima ma taabanayn kor iyo hoostoona dhar iskama bedelayn dee wax fara badan oo wasakh ama waxa weeyaan dee uskagiina waa soo gaadhay oo waa nin intaa socdo oo dawaafaya oo dee waxa weeyaan mashaacirtii istaagaya marka waxaa la leeyahay maalintan marka ruuxii uu xalaaloobo dee dharkii ha iska bedelo oo labiskiisii hore ha u noqdo ha maydho cidiyaha ha iska guro timaha sare ha jaro kuwa hoose ha jaro macnaha waa wax allo wixii ku sugnaa oo dhan ha iska zuuliya muraadkiiyo macnuhu waa sidaa ilaan dhowr maalmood ayuu hay-addaa ku taagnaa oo meelna aan u taaban ilaahay markaa waxau ihi uma lyaqduu dabeed ha iska zuuliyaan ha gutaan macna alisaala u weeye ha iska zuuliyaan tafathahum wasakhdooda iyo wixii soo gaadhay ha iska nadiifiyaan oo ha iska zuuliyaan walyuufuu hana oofiyaan nuduurahum nadaradoodii oo acmaashan xajkay isku waajibiyeen ama nadarkii guud ahaan qofkii nadar galay labadaba waa lagu idlaaqay walyatawafuu hana tawaafaan bilbeyti guriga gurigii alcatiiqi ee horeeyey oo kacbadaas ha tawaafaan waa tawaafu lifaadihiy alla waxau ihi dalika ay alamru dalika arrinku waa kaa lasoo sheegay ay maa dukira min acmaali alxaji wa manaasiki acmaashii xajkee lasoo sheegay waa taa lasoo tilmaamay alamru dalika arrinku waa kaa lasoo sheegay waman axadka yucadim weyneeya xurumaat illaah ilaahay xurmooyinkiisa ruuxa weyneeya waxaa looga jeedaa xurumaatullaah waa jamcu xurmatin oo waa maa xarama allaahu intihaakahu min qowlin aw ficlin waxaa alla u xarimay in meel lagaga dhaco lagu xadgudbo qowl iyo ficilba marka maxaarimtiiyo xurumaadka rabbi waa waxa uu xarimay in loo dhowaado oo lagu dhaco weynayntooduna waa in layska dhowro oo aan lagu dhicin sida waajibaadka weynayntooduba u tahay dee in lagu dhaqmo oo la sameeyo oo aan laga baaqsan marka allah waxa uu yihi waman ruuxa yucadim weyneeya xurumaat illaah ilaahay tabaaraka wa tacaala waxyaabaha uu xurmeeyey oo ah waxyaabaha uu diiday in lagu dhaco waxyaabaha ruuxa weyneeya ee macnaha iska dhowre een ku dhicin fahwa tacdiimka iyo weynaynta xurumaadka alle u weynaynayaa yacni tacdiimkaasaa khayrun u khayr badan lahu isaga ruuxa cinda rabbi rabbigii agtiisa ugu khayr badan oo ajar iyo abaalba uu ka helayaa wa uxillat waa la xalaaleeyey lakum idinka waa laydiin xalaaleeyey baa rabbi uu yidhi al ancaamu nicmoolaydii waa laydiin xalaaleeyey oo geel iyo loodii iyo adhigii ilaa maa yutlaa waxa laydinku akrinaya mooyaane calaykum korkiinna ay taxriimuhu waxa xaaraantinimadiisa laydinku akhrinayo ee laydiin sheegay mooyaane oo dee aayaddii xurimat calaykum almaytatu waddamu walaxmu lkhinziiri wamaa uhilla ligayri illaahi bih ilaa aakhiriha marka macnaha nimcoolayda waa laydiin xalaaleeyey waxa xaaraantinimaynteeda laydinku akhriyayo oo muxaramaadka dee aayaadkaasi ay tilmaameen ah mooyaane oo nimcoolaydan lafteeda waxaa ka mid ahayd qaarkood oo u xaaraantinimoobaya licaaridin maaha lidaatiha asalkooda muxaramu ma aha waxse ku soo darriyaya ayay u xaaraantinimoobayaan oo dee tii meel dheer intay ka soo dhacday sidaa ku dhimatay ama la ganacgooyey sidii bud loogu waday ama dabante ee meel ku siriirtay ama neef kale intuu herdiyey herdidaa ku dhimatay wixii dee waxa weeyaan ambirsolin ee baktiyey ee aan la gowracin dee iyagoo nicmoolaya haddana muxarab noqonayaan marka macnaha mithaalku waxa weeyaan uun waxa laydinka xarimay ee aayaadku ay tilmaameen mooyaane dee nimcoolaydii waa idin mubaax oo waa laydiin xalaaleeyey ee fajtanibuu ka dheeraada arrijsa qurunka oo min al awthaani sanamyada ah waa bayaaniyo oo tabciid haddaad ka dhigto waxaa la moodi qaarkood dee inaanu qurun ahayna waa wada qurune ku bayaami waa lagu cadaynayaa un qurunka asnaamta ah waayo kulligood baa wada qurun ah fajtanibuu ka dheeraada arrijsa qurunka oo min al awthaani sanamyada ah wajtanibuu kana dheeraada qowla zuuri hadalka beenta ah xunafaa'a xaalaatihin kuwa ka soo leexanaya baatilka iyo shirkiga oo xaqa iyo towxiidka usoo leexanaya oo lilaah ilaahay dartiina usoo leexanaya ama xunafaa'a xaalaatihin kuwa toosan oo lilaah ilaahay tabaaraka wa tacaala u toosan hayra mushrikiina xaal aa tihiin kuwa aan ku lamaanaynayn cid kale bihi ay bicibaadati illaah ilaahay cibaadadiisa cid kale kuwa aan la wadaajinayn xaal aa tihiin oo labadaba xunafaa'a iyo khayraba waxaad ka xaalaysaa wowda wajtanibu oo macnaha waxaad ka dheeraataan xaal aad sidan ku sugan tihiin idinkoo toosan oo ilaahay cid kale aan la wadaajinayn waman axadka yushrik la wadaajiya billaahi alla cid kale cibaadadiisa la wadaajiya fakaannamaa khara waaba isagoo ka soo dhacay oo kale min asamaa xagga sare ee samada waaba isagoo ka soo dhacay oo kale ayuu la mid yahay oo fatakhtafuhu dabeed ay dafayso ama ay dhufanayso adtayru haadu yacnii haaddaa samada duulaysa iyo shimbiruhu ay dafayaan oo dhufanayaan aw tahwii ama ay ku ridayso bihi isaga alriixu dabayshu fii makaanin meel meesha oo saxiiqin fog yacnii ruuxa ilaahay u shariik yeela sida uu u halaagsamayo ee dhibaata ay ugu dhacayso waxa uu la mid yahay nin intuu samada ka soo dhacay hawada ay haadu ku kala goosatay amaba dabayli meel daran oo durugsan ay ku tuurtay ayaa uu la mid yahay waayo dee waxa weeyaan iimaankiibuu ka tegay oo shirkibuu ku dhacay cuquubadaasu marka mudanaya oo taasaa lagu matelay allah waxau ihi daalik ay daalika xukmullaahi wa amruh kaa la soo sheegay ee madkuurka yihi waa xukumkii alle iyo amarkiisii waman axadka yucadim weyneeya shacaa'ir allah ay shacaa'ira diinillaahi ilaahay diintiisa calaamadaha waaweyn ee lagu aqoonsado ruuxa weyneeya fa innahaa shacaa'irtaa weynaynteeda iyo tacdiimkeedaasi min taqwa alquluubi qalbiyada cabsidooda ayay ka mid tahay alla ka cabsiga qalbiga dhexdiisa degta oo macnaha waxa ku xambaaraya tacdiimu shacaa'ir illaah dee waa taqwa alquluub oo taqwadaa qalbiga degtay ayaa dhaxalsiinaysa inuu tacdiimiyu weyneeyo shacaa'irta oo jawaarixda iyo xubnihiisa waxaa ka soo fulayaa tacdiim iyo xurmo uu noqdo shacaa'irullah waa waa calaamaatu diin illaah waa waxyaabaha astaanta iyo calaamadda u ah ilaahay diintiisa iyo daacadiisa oo acmaasha waaweyn ee la qabanayo hadiga iyo adaaxida la qalayo safe iyo marwada dhexdooda la sacyinayo kullu hada min shacaa'iri diin illaah iyo waxyaabaha la midka ah oo ina safa walmarwata min shacaa'ir illaah waxa kale oo shacaa'irta ka mid ah hadyiga waxa weeyaan dee la qalayo ee qofka xaajiga ah uu qalaya maalintaa tobnaad iyo maalmaha ka dambeeya ayaamu tashriiqa hadyigana waxa shacaa'ir loogu tilmaamay liishcaari waxa lagu sameeyaa wax ishcaar la yidhaahdo oo in lagu sameeyo astaan iyo calaamad muujinaysa waxani inuu hadyi yahay xoolahani oo waxaa la yidhaahdaa ama kuruskaa la saraa oo laga dhiijiyaa iyadoo la tilmaamayo calaamad inuu hadyi yahay ama taqliid waxa la yidhaha baa la sameeyaa oo qoortaa calaamad loo sudaa caddaynaysa inuu yahay hadyi loo wado xaramka taasina waxay sababaysaa in la xurmeeyo daylen xoolaha kale waa ka duwan yihiin waxa beydkii ilaahay loo wado ee halkaa lagu gowracayaaye marka tacdiimka hadigana waxaa ka mid ah in la naaxiyo la yacni waxa weeyaan la daryeelo la wanaajiyo siduu ugu fiicnaa isagoo ah loo soo kaxeeya xagga xaramka si loogu gowraco alla waxau idhi lakum waxaa idinku sugan fiihaa xoolaha hadiga dhexdooda waxaa idinku sugan manaaficu waxtaro aada macnaha manaafacaadsanasaan oo ku intifaacaysaan ilaa ajalin ilaa inta muddo laga gaadhayo muddada oo musaman la magacaabay waa ilaa dabxihi ilaa intuu ka gaadhayo gowriciisa halkii lagu gowracayo intuu ka tegayo dee waa lasii manaafacaadsanaya oo gaadiid ahaan baa loosii fuulayaa oo la daba socon maaye waa la fuulayaa oo gaadiid baa laga dhiganayaa oo caanihiisii baa la cabbayaa markaa neefka hadigaa inta lasii wado yaan loo dhowaan lo odhan maayo waa lagu sii intifaacaya gaadiid ahaan iyo manaafacaad caanihiisa iyo nafcigiisaaba markaa sidaasaa loo yidhi ilaa ajalin musaman oo muddada la magacaabayna waa intuu ka gaadhayo dee halkii lagu gowracayo markaa dee waa la qali oo nafci kale intifaac kale ma hadhina waa in hilibkiisa la cunown ilaahay waxau ihi lakum waxaa idinku sugan fiihaa xoolaha hadigaa dhexdooda manaaficu manaafacaad iyo waxtar baa idinku sugan ilaa ajalin ilaa muddo laga gaadhayo muddadoo musaman la magacaabay waa inta laga gowracaye xaramkii uu ka gaadhaye uma maxiluhaa dabadeed maxalu xalaalowgeeda yacnii hadigaa iyo xoolahaasi meesha uu ku xalaaloobayo ay maxilu dabxihaa wa naxrihaa meesha dhuundhowga ama gowraceedu ku xalaaloobayaa ilalbeyti xagga guriga ayuu ahaaday gurigii alcatiiqi ee horreeyey oo dee waa hadyan baaliqa alkacbati waxaa looga jeedaa markaa beydkii hore waa kacbada eh agtiisa ayuu ku xalaaloobayaa gowriciisu oo macnaha marka uu gaadho xilligii la gowracayey iyo makaankii lagu gowracayey halkaasay xalaal ku noqotay in la gowraco xoolihii adhigii iyo ama la dhuundhabo sida geeli oo kale halkan ilaada culimmadu waxay yidhahdeen waa bimacnaa cinda oo waa kacbada iyo yacni kacbada agagaarkeeda ee kacbada lafteeda ma aha ilan waxaa la moodaya ilaada intihaa'ul qaayo oo halka uu ku dhammaanayo lagu gowracayaa kacbada caynteedaba inay tahay macnuhuna sidaa ma aha oo xoolaha kacbada lalama doonanayo iyo masaajidka xaramkee waxa uun looga jeedaa baytulcatiiqa waa xuduudulxaram waa xuduuddii xaramka oo dee waa mashcarkii mina minaa xoolaha lagu qalaa oo lagu gowracaa minina dee waa min alxaram marka waxaa looga jeedaa ila lbeyt alcatiiqi ay cinda albeyt alcatiiqi gurigii ilaahay ee horreeye waa kacbadee agtiisa ama agagaarkiisa oo xuduuddii xaramkoo mina looga jeedo ee kacbada caynteeda ha moodi uma maxiluhaa dabadeed makaanu xalaalowgeeda meesha gowraceedu uu ku xalaaloobayaa ila albeyti ay cinda albeyti waa beytkaa xurmada leh agagaarkiisa ama agtiisa beytkii alcatiiqi ee horreeyey oo xuduudda xaramka ah minana looga jeedo waa halka xoolaha hadiga lagu qala xajka eh wlikulli ummatin jacalnaa mansakaa allah waxau ihi walikulli ummah ummad kasta jacalnaa waxaan u yeelay mansakaa makaanu gowrac ama gowrac alle loogu dhowaado oo waa yacni gowraca qurbaankii rabbi loogu dhowaanayaa mansak oo bimacna nusuk waana ataqarubu ila allahi bidabxi lqurbaan fannusuku huwa dabxu marka ama waa makaanu gowrac meel wax lagu gowraco oo rabbi loogu dhowaada alla u yeelay makaanu gowraca iyo mansaga ummatulmuxamadiyuhuna dee waa mashaaciru mina waa mashaacirta mina halkaasa hadyigooda ay ku gowracaan oo ku qalaan marka ummad walba meel ay wax ku gowracaan oo alle ay ugu dhowaadaan gowracaasaanu u yeelay baa alla uu yidhi ama gowrac ay rabbi ugu dhowaadaan marka mansagu ama waa makaanu gowricii ama waa gowraca laftiisii walikulli umma ummad kasta alla waxau ihi jacalnaa waxaanu u yeelay mansakaa gowracay alle ugu dhowaadaan ama makaanu gowrac meel ay wax ku gowracaan liyadkuruu maxaanu sidaa ugu yeelay liyadkuruu si ay u xusaan isma allah ilaahay magaciisa ay ugu xusaan calaa maa kii rasaqahum alla uu ku arsaaqay oo min bahiimati alancaam nicmooleyda xoolaheeda ah ay cinda dabxihaa yacni markay gowracayaan si ay magaca rabbi ugu xusaanoo bismillaahi ay ugu gowracaan fa ilaahukum macbuudkiinu ilaahun macbuud weeye macbuudkoo waaxidun keli ah ee falahu isaga uun aslimuu u hogaansama waa aslamadii markay laamta ku tallowdo bimacna alinqiyaadka ahayd hadday naf ahaanteeda u tallowdo bimacna alikhlaas bay noqon lahayde falahu ay falilaahi alla uun keligii aslimi u hogaansama oo wabashiru bushaaree nebi moxamedow almukhbitiina kuwa alla isu dhuldhiga ee isu dhiibee u khushuucana allalehe kuwaana u bushaare mutacallaqii bishaarada waa la xadfay oo wanaag lagu farxoo dhan ugu bushaare waa cumuum alladiina kuwaasoo waa mukhbitiintii baa la tilmaamayaaye idaa dukira allaahu ilaahay marka la xuso wajlad ay cabsooto quluubuhum qalbiyadoodu iyo wasaabiriina kuwa ku sabrana u bushaaree calaa maa asaabahum waxa helay ee dhibaato iyo musiibo iyo mixan ah iyo walmuqiimi salaati salaada kuwa oogayana u bushaaree kuwaasoo wa mimaa rasaqnaahum wa min bacdi maa rasaqnaahum waxaanu ku arsaaqnayna wax ka mida yunfiquuna bixinaya walbudna ay wajacalnaa waxaanu ka yeelnay albudna halihii hadiga ahaa ama geelii hadiga ahaa waxaanu ka yeelay jacalnaaha waxaanu idinka yeelay lakum idinka min shacaa'ir illaahi ay min shacaa'iri diin illaah ilaahay diintiisa calaamadaha waaweyn ee lagu garto ayaanu idinka yeelay geelaa hadiga ah ee intaad kaxaysaan xuduuddii xaramka lagu qalayo lakum waxaana idinku sugan fiihaa geelaa hadiga ah waxaa idinku sugan dhexdiisa khayrun khayr mid adduunyaa idinku sugan oo intaad sii wadaan waa sii manaafacadsanaysaan mid aakhiraa idinku sugan oo marka halkii loogu talagalay aad ku gowracdaan ajar iyo abaalba waa ka helaysaan ee fadkuruu xusa baa rabbi uu yihi isma allaah ilaahay magaciisa ku xusa calayhaa geelaa hadiga ah korkiisa magaca rabbi ku xusa sawaafa xaal ay tahay halahaasi ama geelaasi mid saddex adin ku taagan adinka bidixna u laaban yaho la jilib laabay lugta bidix oo macnaha geela waa la dhuundhabaay oo dhuuntaa lagu dhuftaa sida adhiga lama jiifiyo oo lama gowraco laakiin waa la dhuundhabayaa marka dhuundhawgaasi waxa uu ku dhacayaa iyagoo taagan saddex adin iyadoo ku taagan adinka bidixna la jilib laabay ayaa dhuunta lagu dhufanayaa marka fadkuruu xusa ismallaah ilaahay magaciisa ku xusa calayhaa geelaa hadiga ah korkiisa ku xusa waxaad usoo qadaraysaa dee waa cinda naxriha marka la dhuundhabayo ee la qalayo magaca rabbi ku xuso bismillaahi ku dhuundhaba sawaafa xaal ay tahay geelaasi mid saddex adin ku taagan adinka bidixna u laaban yahay fa idaa wajabad marka ay dhacdo junuubuhaa geelaa la dhuundhabay dhinacyadeedu marka u dhaco ee macnaha dhulka uu dhaco waayo geelii mar haddii taagni lagu dhuundhabayo dee midig buu dhici ama bidix buu dhiciyo waa dhacaya ilan muu jiifin markii hore waa taagnaa marka marka dhuunta lagu dhufto ee naftu ay ka baxdo dee waa dhacaya alla waxau ihi markaa fa idaa wajabat marka ay dhacdo junuubuhaa dhinacyadeedu dhulka ay u dhacaan fakuluu haddaba cuna minhaa geelaa iyo xoolaha aad dhuundhowdeen xaggeeda wax ka cuna wa acimuu quudiyana alqaanica wa acimuu ka quudiya geela hadyiga ah alqaanica ka qanacsane iska dhowsoonin cidna wax weydiinayn ee haddana dee baahan kaa wax ka siiya waalmuctara iyo ka u soo banbaxaya baryada isagoo baahan laakiin isagu baryootamaya markaa ka baryada usoo banbaxaya iyo ka isagoo baahan iska qanacsanayn cidna wax weydiinayn labadaba wax ka siiya alla waxau ihi kadalik ay mila dalika taskhiir sakhiriddaa xoolaha alla idiin sakhiray oo kale ayaanu sakharnaahaa nicmoolaydan idinku sakhiray lakum idinka lacallakum tashkuruuna likay tashkuruu si aad rabbigii idiin sakhiray ugu mahadnaqdaan oo nicmadaa ugu mahadisaan jalaaludiin almaxalli wuxuu odhanayaa ay mila dalika taskhiiri sakharnaahaa lakum bian tunxara wa turkab wa ilaa lam tutaq wuxuu odhanayaa sakhiriddaas oo kale ayaanu nicmoolayda idinku sakhiray oo bian tunxara wa turkaba waxaanu idinku laylinay oo idinku sahalay in la dhuundhaboo la qalo iyo in la fuulaba waayo geelaad aragtay awoodda iyo cududda alla uu siiyey haddaan laguu sakhirin manaad qali karteen gaadiidna kamaad dhigan karteen oo maad fuuli karteen marka inaad dhuundhowdaan oo qalataan iyo inaad fuushaanba waanu idinku sakhiray wa ilaa lam tutaq haddii kaloon la sakhirin maydaan karteenoo cidiba ma awoodeen inay soo fadhiisiisa neefgeela ama ay gaadiid ka dhigato laakiin waa sakhiraad rabbi ilmo yaroo toban jira ayaa awrkaad aragtay hogaankiiyo keenada intuu ku xidho hogaaminayo halkuu u dhaqaaqaba uu daba dhaqaaqaya waa taskhiirun min allah hadduu durduriyo dee waxa weeyaan inan yar iska dhaafe toban ninna ismay hortaageen allah waxau ihi lan yanaala gaadhi maayo allaha alle luxuumuhaa hilbaheedu alle gaadhi maayaan iyo walaa dimaa-uhaa dhiigageedu toona xoolaha qalaysaan ama odxiyo ha noqde ama hadigii xajka ha noqdee dhiigoodu iyo hilibkoodu alle gaadhi maayo walaakiin ha yeeshee yanaaluhu alle waxaa gaadhaya attaqwaa alla ka cabsi baa gaadhaya minkum xaal idinka xaggiina uu ka ahaaday yacnii taqwadu ay xaggiina ka ahaatay oo taqwada laga xaaleeyo walaakin ha yeeshee yanaaluhu taqwa ilaahay waxaa gaadhaya taqwada alla ka cabsiiyo acmaasha wanaagsan minkum xaggiina xaalay taqwadu ka ahaatay alla ka cabsigaa samaynaysaan ayaa alla gaadhaya macnihiiyo muraadku waxa weeye waxa ilaahay xaggiisa loo koryeelaa hilbaha iyo dhiigaga ma aha waa aliimaanu waalcamalu saalix waa iimaanka iyo camalka wanaagsan ee ajarka iyo abaalka ah ku mudanaysaan ayaa xagga rabbi loo koryeelayaa oo la aqbalaya ilaahay waxau ihi kadalika ay mila dalika taskhiir sakhiriddaa hore oo kale ayaa sakharaha nicmoolayda rabbi idinku sakhiray lakum idinka litukabiru llaha si aad alle ugu weynaysaan calaa maa hadaakum ay calaa maa hadaakum ilayhi min hadihi alacmaali aljaliila waxaa alla idinku hagaajiyey idinku hanuuniyey ee camalladan waaweyn ee xajka iyo manaasigtan ah si aad rabbi ugu weynaysaan oo ugu mahadisaan ayaa nicmoolaydaa rabbi idinku sakhiray wabashiruu bushaaree nebi moxamedow almuxsiniina kuwa samafalayaashee wanaagga sameeyana u bushaaree ina allaha alla yudaaficu waa difaacayaa can iladiina kuwa aamanuu rumeeyey ilaah baa muuminiintiisa difaacaya sharka gaalada iyo fusaaqda ka ilaalinaya ina allaha alle laa yuxibu ma jecla kulla khawaanin khiyaano badane dhammaantii ka fuurin oo gaalnimo badan ilaahay ma jecla kol haddaanu jeclayna waa necab yahay kol hadduu necab yahayna waa cadaabaya oo yani cuquubo culus ayaa u marinaya alla waxau ihi udina waxaa loo fasaxay oo loo ogolaaday liladiina kuwii yuqaataluuna lagula dagaalamayay biannahum bisababi annahum iyaga dulimuu in la dulmiyey darteed kuwii lagula dirirayay waxaa loo ogolaaday ay filjihaadi iyagana jihaadkii inay wax iska celiyaan baa loo ogolaaday wa ina allaha allana calaa nasrihim gargaaridooda iyo waxa weeyaan nasrigooda laqadiirunkii awooda weeyi alladiina waa kuwa kuwaa loo idmay dagaalka ay hum ladiina iyagu waa kuwii ukhrijuu laga bixiyey min diyaarihim guryahooda bikayri xaqin xaq darre lagaga bixiyo la barabixiyey ilaa an yaquuluu istithnaa waxaad usoo qadartaa jumlo manfiyaho wamaa ukhrijuu lagama barabixin oo guryahooda kuwa mu'miniinta ah lagama saarin oo guryahooda loogama bixin ilaa an yaquuluu ay ilaa an qaaluu mudaaricuna waa bimacna almaadi inay yidhaahdeen darteed mooyaane wax kale looma barabixin rabbunaa rabbigayo allaahu alle weeyi macnaha inay yidhaahdeen rabbuna allaahu mo- darteed mooyaane wax kale oo ay galeen oo loo qoonsaday ma jirto wamaa ukhrijuu min diyaarihim guryahooda loogama bixin kuwaa la bixiyey ilaa an yaquuluu ay ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooyaane rabbunaa rabbigayo allaahu alla weeye intaa unbaa lagu galay oo guryahooda looga bixiyey ilaahay waxau ihi walowlaa dafcu llaah haddaanay jiri lahayn way jirtaaye ilaahay reebista uu ku reebayo uu ku celinayo annaasa dadka bacdahum barhkood bibacdin barhka kale haddaanay jiri lahayn in ilaahay dadka barhkoodba barhka kale ku reebayo oo macnaha dulmigooda iyo dararkooda dib ugu celinayo taasi haddaanay jiri lahayn lahudimad waxaa la dumin lahaa sawaamicu mowlacyo lagu cibaadaysto waa macaabidu ruhbaan waa cubaadda nasaaradu meelahay ku cibaadaystaane sawaamicu mowlacyo lagu cibaadaysto ayaa la dumin lahaa wa biyacun iyo kaniisadaha kiristanku ay ku cibaadaystaan ayaa la dumin lahaa wa salawaatun iyo kaniisadaha yahuuddu ay ku cibaadaystaan ayaa la dumin lahaa iyo wa masaajidu masaajid ayaa la dumin lahaa kuwaasoo dhammaantood yudkaru lagu xuso fiihaa dhexdooda oo maxalligu waxau odhanayaa ee fi lmawaadici almadkuura meelahaa la soo sheegay dawaa'ifka kala duwan kuwaasoo yudkaru lagu xuso fiihaa meelahaa la soo sheegay dhexdooda ismullaahi ilaahay magaciisa lagu xuso katiira in fara badan macnaha rabbi waxa uu leeyahay haddii aanay jiri lahayn oo sunnada iyo dariiqada rabbi ee aan doorsoomayn aanay hore ugu dareerin in qolaba qolo laga horgeeyo si sharkooda loogu difaaco oo dulmiga iyo sharka fusaaqda ama gaalada aan mu'miniinta iyo dadka wanaagsan laga horgeynayn si ay u difaacaan oo isaga celiyaan yacni dadkaa dulmiga iyo xadgudubka wada kuwo kale haddaan laga horgeynayn oo sharkooda aan lagu celinayn dee wax walba cagtaa la marin lahaa oo meeli ma fayoobaateen mana badbaadeen allah waxau ihi walayansuranna allaahu wallaahi layansuranna allaah walle ilaahay wuu u hiilinoo waa u hiilin man axadka yansuruhu alla u hiilinaya in tansuru llaha yansurkum alla haddaa u hiilisaan isna waa idiin hiilinaya hiilka allena waa in diintiisa iyo dacwadiisa la daryeelo amarkiisa la ilaaliyo nahyigiisa la iska dhowro dadkana wanaagga iyo khayrka la gaadhsiiyo nasriga rabbi waa kaa waayo ina allaha alle laqawiyun waa mid xoog iyo awood badan casiizun oo adag walle ilaahay waa u hiilinayaa oo xoog iyo awood iyo cisabade waa u leeyahay inuu u hiiliyo cidda isaga u hiilisa aladiina waana kuwa kuwa alla u hiilinayaa yansuru hudaa ku xidh ama usoo qadarba mubtado oo hum iyagu kuwa rabbi u hiilinaya ila walayansuranna allaahu man yansuru man yansuruhu mansuurkaasi waa ayo waa kuwan tilmaantoodu hum iyagu aladiina waa kuwa in makannaahum haddaanu gacanta u gelino fil ardi dhulka oo maamulka arlada iyaga loo dhiibo oo ay gacanta ku dhigaan waa kuwa haddaanu dhulka u dhiibno aqaamu oo ogaya asalaata salaada oogaya oo wa aatow bixinaya azakaata zakadana bixinaya oo wa amaruu amraya dadka bilmacruufi wanaagga faraya oo wanahaw u diidaya canilmunkari xumaantana walilaahi alla ayuunbay u sugnaatay caaqibatu lumuuri arrimaha cidhib dembeedkooda ama cidhibtooda dambe alla ayuunbuu u sugnaaday tabaaraka wa tacaala aayadan udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu maxalligu wuxuu odhanayaa waa awalu aayatin nasalat fi ljihaad waa aayaddii ugu horreysay ee jihaadka lagu ogolaadee ku soo degta jihaadku markaa maraaxil buu soo maray maraaxisha uu soo maray waxay ahayd marxalatulmanci maruu mamnuuc ka ahaa muslimiinta oo cahdigii maka ee awooddii itaalka aanay lahayn iyo meelay ku gabadaan iyo gabaatoona waxaa la yidhi salaada tukadoo gacmihiina laabay jihaadna waa loo diiday alam tara ila aladiina qiila lahum kufuu aydiyakum waaqiimu salaa waa cahdigii makiga ahaa marxaladda ku xigtay waa marxalat lidni lilqitaal oo waa tan udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu waa in loo ogolaaday inay dagaalami karaan marxaladda labaad waxay ahayd mashruuciyatu qitaali man qaatalahum yacni cidda iyaga la dagaalantuun inay la diriraan oo aanay doonan oo ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu yidhi waqaatiluu fii sabiili illaahi aladiina yuqaatiluunakum walaa tactaduu kuwa idinla diriraya la dirira oo ha- xadgudbina cudwaan iyo xadgudubna ha samaynina marxaladda xaasimkee kama dambaystu waxay ahayd waqaatiluu lmushrikiina kaafatan kamaa yuqaatiluunakum kaafa gaalo dhammaanteed la dirir oo la dagaalama sida iyaguba dhammaantiin idinla dagaalamayaanay idiin kala saarayn maraaxisha markaa jihaadka iyo qitaalka iyo cidda la dhaafaya iyo ciddaan la dhaafayna dee maka amaakinteeda ayaa waxa weeyaan ay ku xusantao lagu faahfaahiyey laakiin si guud un baynu u tilmaanay wain yukadibuuka faqad kadabat qablahum qowmu nuuxin wacaadun wathamuud tanna waa tasliyatun lirasuuli illaah waa laab qaboojin nebiga niyadda iyo qalbiga loo qaboojinayo oo waxaa la leeyahay haddii lagu beeniyey arrin uguba maahe waa lagaaga horreeyey horeba waa loo beeniyey ambiyadii marka allah waxau ihi wain yukadibuuka hadday nebi maxamedow kuwani ku beeniyaan faqad kadabad dhab ahaan way u beenisay qablahum iyaga hortood kuwan maanta jooga qowmu nuuxin nuux qoomkiisiibaa hore u beeniyey ay nebiyahum nuuxan nebigoodii nuux wacaadun ree caadna horay u beeniyeen ay rasuulahum huudan nebigoodii huud wa thamuudu ree thamuudna horay u beeniyeen ay nebiyahum saalixan rasuulkoodii saalix wa qowmu ibraahiima nebi ibraahim qoomkiisiina waa beeniyeen wa qowmu luutin nebi luut qoomkiisiina waa beeniyeen wa asxaabu madyana ree madyan ama meesha madyan asxaabteediina waa beeniyeen rasuulkoodii shucayb wa kudiba waa la beeniyey muuse nebi muusena waa la beeniyey oo asxaabtiisii nebi muuse reer bani israa'iil waa rumeeyeene laakiin dee fircoon iyo aqbaadii iyo qoomkiisii ayaa beeniye oo ka hor yimid allah waxa uhi fa amlaytu dabeed waa u kaadiyo waan u seeto dheereeyey lilkaafiriina kuwa gaalada ah humma akhadtuhum dabeed waan qabtay ee fa kayfa sideebaa kaana u ahaaday nakiiri ay inkaarii diidmadaydii aan gaalnimada iyo beeninta u diidayey iyo diidmada markay qaadan waayeen cuquubadii ka dhalatay siday ahaatay ay haadaa waaqicun mowqicahu kaasi meeshiisii munaasabka ahayd buu dhacay weeyi oo waa la cadaabay halaag baana ku dhacay nakiirna waa ismu masder bimacna almasder lagu awilayo inkaar ah sida nadiirba indaar loogu awilo allah waxaa uhi faka'ayin in badan oo min qaryatin magaalo ah magaaladu ahlaknaaha ayaa ahlaknaaha aanu halaagnay ama faka'ayin badana min qaryatin magaalo ahlaknaaha aanu halaagnay markaa sidii kamtii khabariyada ahayd unbaa loo macnaynaya faka'ayin in badan oo min qaryatin magaalo ah ayaa ahlaknaahaa aanu halaagnay walmuraadu ahluhaa weeyaani walxaal baanu halaagnay hiya qaryadaasi daalimatun mid dulmi fashay oo dembaabtay ay tahay oo fahya iyadu khaawiyatun waa mid duntay oo ku dul dhacday calaa curuushihaa saanqaafkeedii ama saqafyadeedii bay ku dul dhacday oo dee waa degaanadoodii iyo guryahoodii oo dumay oo baaba'ay wa biirin wa biirin ceel badan ah ay wa ruba biirin ceel fara badan ah ceelkaasoo mucadalatin laga tegay ceel loo aroori jiroo camiraa oo wax u arooraa aanu jirinoo maanta laga tegay badan ah ehelkiisii markii la halaagay wa qasrin guri fara badan ah ama dhisme dhismahaasoo mashiidin la kor yeelay ama la dheereeye badan ah oo maantana wax alla wax ku nool oo jooga aanu jirin ehelkiisii markii la halaagay alla waxau ihi afalam yasiiruu oo miyaanay soconinba fil ardi ay cala al ardi arlada korkeeda miyaanay socon oo fa takuuna dabeed ay u ahaato hadday socdaan lahum iyaga quluubun qalbiyaal ay u ahaadaan qalbiyada oo yacqiluuna ay wax ku fahmayaan bihaa qalbiyada aw aadaanun ama dhega ay u ahaadaan dhagaha oo yasmacuuna ay wax ku maqlayaan bihaa dhagaha fa innahaa qisada iyo arrinku waxay tahay waa damiiru lqisee laa tacmal absaaru aragyadu ma indhabeelaan walaakin ha yeeshee tacmal quluubu qalbiyadaa indhabeela allatii qalbiyadaas oo fi suduuri laabaa dhexdooda ku sugan aayaddanna ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku canaananayaa kuwan gaalada quraysheed ama ree maka iyo kuwa dacwada iyo towxiidka loogu taag waayey baa waxaa lagu canaananayaa miyaanay dhulkaba marin ilaynimaan dhul marin dhaayala socodba miyaanay gelin diyaaru hamuud wa luud wa- waxa weeyaan qowmu luud iyo aqwaamtii qowmu saalix iyo reer hamuud nimankii la halaagay guryahoodaba miyaanay sii marin oonay soo marin halkay ka dhoohan yihiinee ka dhagalaayihiin aayaddii kaleba alla waa kii ku lahaa wainakum latamu- wainakum latamuruuna calayhim latamuruuna calayhi musbixiina wabileyli afalaa tacqiluun waxaad soo martaan nimankaa la halaagay guryahoodii sida qowmuluud oo kale idinkoo waa beriisanaya aroortii waa soo martaan habeenkiina waa sii martaan miyaydaan caqli lahayn oo waxaa la yidhi markay dee shaam u safrayaan nimanka quraysheed dadkaa la halaagay degaanadooda way sii mari jireen waana soo mari jireen miyaydaan waantoobayn oo wax ku qaadanayn baa la leeyahay waxa loogu baaqayaa in ummadihii hore oo raadadkoodii iyo degaanadoodii aanu ka durugsanayn oo ay u muuqdaan inay wax ku qaataan oo ku waantoobaan iyagana si aan loo halaagin markaasaa alla leeyahay miyaanay dhulkaba marin oo aanay lahaynba qalbiyo wax lagu fahmo oo lagu gar yacni lagu garto culimadu waxay ka qaateen calaa ana alcaqla mutasilun bilqalbi walaa yamnacu dalika kownahu fi ra's waxay yidhahdeen halkaa waxaa laga garanayaa fatakuuna lahum quluubun yacqiluuna biha in caqliga waa halka garashada iyo garaadka ah qalbiga inuu la xidhiidhsan yahay mana diidasa taasi inuu maskaxda iyo dee madaxa ku sugan yahay isagoo halkaa ku sugan garaadka iyo garashadu ayuu qalbigana dee xidhiidh la leeyahay oo yacni fatakuuna lahum quluubun yacqiluuna biha waa qalbi wax lagu garanayo oo lagu caqliyeynayo wax lagu fahmayo ama dhaga ay wax ku maqlaan maqal ay ku waantoobaan oo wax ku qaataan halkan waxaa kaloo rabbi tilmaamay in camal basiirati ashaddu min camal basar qalbiga in laga indhabeelo ayaa ka daran indhahan caadigaynu wax ku aragna in la beelo waayo indhahan xisigae inoo muuqda haddii la beelo dhibaatada ugu weyn waa inaanad adduunyada wax aragun laakiin dee ku naar mudan mayside jannaabad ku geli haddaad ku sabirto indhala-aanta adduunyada laakiin indhala-aanta qalbiga naar baad ku gelaysaa haddaad qalbiga ka indhabeesho waayo markaa xuma iyo sama ma kala saara sid qalbigaagu hadduu indhabeelo waxaana la yidhaahdaa basiiradu waa aragga qalbiga basarkuna waa aragga caadiga inu wax ku aragno oo nuuru lbasiirati waalbasar albasiira waa aragga qalbiga albasarna waa aragga caadiga inu wax ku aragno marka indhala-aanta culusi waa indhala-aanta qalbiga oo waa camal basiira ee ma aha indhala-aanta inoo muuqatay camal basar waa sahlantahay iyadu marka halkaa waxaynu ka qaadanaynaa indhaha qalbiga iyo toosnaanta qalbiga in lagu dadaalo haddii kale indhaha xisiga ee adduunka aad wax ku aragtaa waxba kuu tari maayaan kuwii hoose haddaad beesho allah waxau idhi afalam yasiiruu miyaanay soconinba fil ardi ee cala alardi arlada korkeeda miyaanay soconba oo fatakuuna dabeed ay u ahaata hadday socdaan lahum iyaga quluubun qalbiyaal qalbiyada oo yacqiluuna ay wax ku garanayaan bihaa qalbiyada aw aadaanun ama dhaga ay u ahaadaan dhagaha oo yasmacuuna ay wax ku maqlaan bihaa dhagaha fa inahaa waa damiiru qise eh fa inahaa qisadii arrintu waxay tahay laa tacmaa ma indhabeesho al absaaru aragyadan inoo muuqda oo indhala-aan culus oo weyn ma aha tan xisigee ma ay inoo muuqataa walaakiin ha yeeshee tacmaa waxa indhabeesha alquluubu qalbiyada allatii qalbiyadaasoo fi suduuri laabaha dhexdooda ku sugan wallahu aclam